golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbixino ka dhageystay guddiga gurmadka abaara ee koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay sahan u jiray degmooyinka xudri eelberdi ee gobolka bakool guddiga ayaa waxay sheegeen in xaalad bini-aadinimo oo aad u liidato ay ka jirto gobolkaasi islamarkaasina waxay huseen in loo baahan yahay in wax laga qabto dadkaasi abaarta saamaysa ee gobolkaasi kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha ee waraabka maxamed xasan fiqi oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale magacaabay hubno cusub oo sahan u tagaya gobolka shabeellaha hoose waxaan halkan warbixin kaga dhegeysanay maanta guddiga abaaraha ee booqashada ku tegay gobolka bakool ee magaalooyinka xudur iyo ceelberde runtiina waxay noo sheegeen sida micnaha loogu soo dhoweeyey iyo waxyaalihii ay ku soo arkeen ay guddiga qaybahooda kala duwan oo ku sugnaa magaalada baydhabo ay warbixin naga siiyeen dhib ku weyn sheegeenna waxay tahay gobolkaas ay ku soo arkeen bakool ama ceelberd ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa xudur ama tuulooyinka u dhowdhow yeed iyo iyo aatay iyo dhulkaasoo dhanba waxay noo sheegeen dhibka u weyn ee ka taagan inuu yahay biyo la-aan shirka waxaa ka dambeeyey arrintaasi inaan micnaha laga dooday maadaama bay shaqada ay ka socotay guddiga bakool lasoo arkay waxaan halkan iyadana maanta ku magacawnay guddigii abaar guddiga abaaraha qeyb ka mid ah inay u ambabaxaan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo micnaha iyadana la rabo in lasoo arko dhibaatada iyo baaxadda abaaraha iyo biyola-aanta ka jirto waad ogtihiin gobolka shabeellaha hoose biyola-aan baahsanaa ka jirto webigii waa guray abaarta ku dhufatay koonfur galbeed ayaa waxay holo dhaqato badan ay dhaafisay hoolihii ay dhaqan jireen kuwaasoo iminka ay soo buuxdhaafinayaan magaalooyinka islamarkaasina abaarta iyo biyo la-aanta waxaa barbar socda udurka shibanbiyoodka oo ka dilaacay qeybo ka mid ah gobollada koonfur galbeed soomaaliya